maadaama wasaaradda caafimaadka dalgoleed galmudug runtii u dhaqaaqday dadka waxyeelada kasoo gaartay shaqaafadii ka dhacday magaalada gaalkacyo way isugu jireen shacab iyo ciidintaba runtii waa tiro aada u yar maadaama intii kale dhaawacyadii soo gaaray ahaayeen wax fudud runtii in lagu dhayo istaalka weyn ee magaalada gaalkacyo intaan is leenahay waa xaaladooda way culustaan soo gudbinay iyaguna hadda sidaan ka warqabno ahaan saacad walbaan xaajadka la socnaa aday wanaagsan yihiin wayna kasoo raaynaysaa dhaawicii soo gaaray alxamdulilah runtii dhaawacyo fara badan ma hayn ilaa todoba dhaawac weeyaan dhaawacyadaas oo aan markii xaaladooda inta wax lagu qabo waayo aan magaalada muqdisho gudbinin runtii ayaguna xaaladooda aaday ufiic aaday u fiican tahay maadaama lagu dhaweyo istaalada mid kamid istaalada magaalada muqdisho runtiina aadna u wanaagsan tahay xiriir aan la sameynin iyo howlwadeenada wasaaradda caafimaad qaarkii halkaan ka tagay la jiray dhaawacyadii alxamdulilah wax kaloo hada ziyaada ahi oo dhibaato ahi ma jiro